kusoo dhawaada barnaamijka caweyska washington waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa saare ciidle nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington
xaseyga dardaarana ayaan ku hollinayaay ogowkamaani haysan ogow isweyni waayay ogowgun mahaybsadaay
qodobadaan idinku hayo barnaamijka caweyskana waxaa ka mid a inan yahay walaal weligaa amuur hergeb kugu ridoo geedkaa ka weynin makuuliyi makuu yidhi qof yaxay dabab iyo aroos kaalayla galo ubadaan dhalle aabbaha wacoom herkaaga sheeg qudba siradu waa iska caadiyo dadka qaar jantaa weligood jire kaalay iga naxoo reereedan yegleer jacayl bay hayo waan daalladeewi
waxa kale oo aan idinku hayaa caweyska ma jiraa waxaan muuqan oo isku dira lamaanayaasha waalidka iyo carruurtooda dowladaha iyo guud ahaanba khilaafyada aynu wararka ka maqalno waxay canaasiirta ku sheegayaan annaga weeyo dacalka haysana waxaan ku haysanaa micnaha guddoomiye markii la magacaabo guddoomiyaha magacuna wasiirka la wasiir tillaaladay qaadaanba waa ku lamaansana wax allaala wixii state sheegta ama maamul sheegta ama madax sheegta annaga waa ku haysanaa iyo weliba calaf baa adeege adaan nuurkayga nicin cutun iyo colaad iyo nafsi igu ihaamayn qaybka aaminuusan nasiibkaaba iilahin anna adiga kuma nicin wase amar ilaahay ka aynan isweynaa
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska aynu ku bilowna dhegaystayaal maanso jacbura oo lagu cabiray ficilada magaalo joogxumada ah ee ay dadka qaar ku kacaan sida qof iska kaa weydiinaya noloshaada gaarka ah idinkoon xataa isgaranayn oo ay tahay markii isugu kin horreysay aad saragteen qof qof kale iska weydiinaya waxyaabo aanu shaqo ku lahayn waa kan maxamed haykal maxamed oo ku sugan magaalada london ee dalka britain oo maansadaasi jacburka ah inoo haya sari waa taas waa iska jacbir iyadoo kale oo iska saasoo kale malaawaala oo maxaa la dhahdaa iska saas sheegta daandaansi kolba qof wax laga sheegaya marka gabadh buu ka bilaabo gabadha ma wuxuu ka rabay bal weyn gadaal bayn ma- si weyn bal si kale in u eegi doonaa e muxuu yidhi marka gabadhu sideeda u maaga wuxuu yihi naayaa walaal Haye.
inkastoo dee ereyga ayaan loo qaadan baan leenahay inaynu dhawaaq qaldane waa un iska maansa yare jacbirka Mhm.
ayaa walaal waxaanaad wadaamo wanaagsaneen mee waalidkaa haddii waalidkaa wakti hore dhinto wedku ilka dhigay wadaadkaagi mee miyaan oday ku qabin ubad kaa dhaldhalin ina miyo hablaba mise waa horuu ku dalaaqayo waxaa tahay carmale singal maadar oo aqal dahyoweyn keligeed ku nool midda kale walaal habeen iyo dharaan waad xiiqsanto maba seexatide shinni xoonsan iyo mudhurdaad ahayd ayaantii dhoweyd arooskaa tagtee aadka u shidnaa markii laga rawaxay cashadii bislayd kalluunkii dubnaa hilibkii sollaa maraqii badnaa ee gacalka iyo loo dhigay martida yaa kula cuno xeedhihii idlaa ibir ibir ka dhig cajiib ma tiri war xageed nagala qaaday la- jawaabba muu sugine ha dabeedna wuxuu halkaasuu odag yaraa wesi gudba wuxuu eeyaa duqow odaya haw yar ee afka taagaya galab iyo aroor waad mirqaansantoo waad mirqaansantae afadaada iyo ubadkaagi maye mise waan gafee awalkaaga hore oori maad lahayn aqal kula gasho dib jir baad ahay dar ilaahu nool mise markaaga hore waxaad idin ilaahay dartiisa oo dib jir iska oo oori iyo ubadkuna lahayn Mhm.
odaygii waa xanaaqay oo ninkii waa kusoo jeestay markaa Mhm.
dabeedna dembi baad gasho kiiskaaga waa dacasi dilaa odaygii baa dee maarata hanjabay odaygii baa Adeer nine waa one one u fadhiday.
wacay dee halkaa wuu soo soo soo giirtay Haye.
dabeedna wuxuu adeer waan gafeeyey adeer waa runtaa afadaada iyo ubadkaaga iyo awtaadaada iyo arrinkaaga guud anigaa af dheer kula soo ordoo ku inaabsadee tooreyda iyo usha iga yaree muslim baan ahay adeer haydilin waay imankana hablaha suuqa yaacaya xaafadaha ka yime aan ishaaqsadoo hadba tii dhegroona aan shukaansadee marka u markuu hablaha haddana daandaansanayay Mm.
iminkana hablaha hadba ti dhagsoon aan shukaansade inan yahay walaal weligaa amuur hergeb kugu ridoo geedkaa ka weynin makuuliyi markuu yidhi qof yaxay dadab iyo aroos kaala ila galo ubadaan dhalle aabbaha wacom herkaaga sheeg Haye.
markaa ina taxis "Ha, waar orod naga tag bay tiri, maogti, siduu waar qof naga aanay tagaa, garanayn qof aanay Ya, garanayn oo intaa un uga bilaabo weliba yidhi meherkaaga Intaa uga sheeg bilaabo.
ha ha, war naga tag bay tiri, wuxuu xaggeen tagaa meel baas tagaa meel baastu waa minankaan degee kaala ila ciyaar jinku duursaya qudbasiradu waa iska caadiyo dadka qaar jantaa weligood jire kaala iga naxoo reereedan yegleen jacayl bay hayo waan daaladeen
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington marar badan baynu maqalnaa lamaana isqaba saaxiibo isku dhow ama waalid iyo ubadkiisa oo khilaaf soo kala dhex galay balse aaminsan inaanay iyagu waxba isku hayna ay jiraan dad kale oo isku dira oo u kala sheekeeya sidoo kale waxaynu inta badan maqalnaa oo soo noqnoqdaa khilaaf soo kala dhex galay maamul goboleedyada iyo dowladda soomaaliya oo wax muuqdo oo isku hayaana aan la sheegin haddaba cabdirasaaq tooreeye oo ah muwaadin soomaaliyeed oo dareenkiisa ku cabira qaab majaajilo ah aan soo dhoweeya cabdirasaaq oo noqday guddoomiyaha dadka laga nasan waayey cabdirasaaq dee waxaa tidhi waxaan noqonay dadka intaa hoosta kaga lamaan wax kasta oo is hayaa kusoo dhowo barnaamijka magacaygoo dhamaystiran walaala waxaa weeyaan cabdirasaaq muuse tooreeye afhayeenkii hore oo ururka xumutalayaasha soomaaliyeed haddana ah wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka la magac baxay sherland state ama everland state qofba si u yaqaano weeye Eh, markaan anagu urur baan ahayn ururka waxmatalayaasha soomaaliyeed baa la ohan jiray ururadii hore oo dalka haysay baan ku haysanay Eh, maamulkii ay qabtaanba waa la maamulaynay adigu hadda markii carradii state isugu baxday stedeyadii baan wax ka qaadanay waxaan aragnay marka meeshii oo eber ahaan kusoo dhacnay oo wixii la kala qaybsaday eber baan ka helnay iyadii baan stateka ku magacaabanay anagu qola kasta oo dhul haysataan ku haysanaa hadda kuwa maamulada gobolada iyo degmooyinka soomaaliya ka jira waxa ay leeyihiin waa shaqayn weynay canaasiir baan ka shaqayn weynay waxay canaasiirta ku sheegayaan annaga weeyo dacalka haysana waxaan ku haysanaa micnaha guddoomiye markii la magacaabo la guddoomiyaa magacawnaa madaxweyne markii la magacaabo la madaxweynaan magalinaa waa ku haysanaayo qolo walba waa ku jirnaa marka idinku marka state kastaaba uu ku dhawaaqo madaxweyne idina la madaxweyneaad samaysaan ahey waata wasiirada ma u samaysaan la wasiir ha ha mid kasta guddoomiyaa la guddoomiye wasiirka la wasiir tillaabaday qaadaanba waa ku lamaansanna waa tahay marka ma hal stateun baad ku dhegantihiin mise stateyadoo dhan baad ku jirtaan wax allaala wixii state sheegta ama maamul sheegta ama madax sheegta annaga waa ku haysanaa
waa tahay maxaa kale dastuurkiina ka mid a dastuurkeeda waxaa ka mid ah qofku inuu wuxuu doono sheegan karo hada sida ad- eh, markii horeba eh, qodobadii hore aan ku sheegnay waa tahay qofku awooduu doonu sheeganayaa xilkuu doonuu qaadanayaa marka anagu hadda anoo jaaniskaa ka faa'idaysanayaa eh, walaalle mhm ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa raalli inay naga ahaadaan
waa hagaag sheekadaasi cabdirasaaq tooreeye waxay soo xasuusisay heesta uu qaado xasan aadan samatar haddii la isku dayn labadayada talama laalanteena dad lurkayga jecel baa intaa hoosta kaga lamaan haddii la isu dayn labadayada talo ma laalatee dad murkayga jacel baa intaa hoosta kaga lamaanee Anuu lahan, awaruhu rumaydii, anuu lahan.
waa hagaag dhegaystayaal cawaysin wanaagsan baanu idin leenahay meel kasta oo aad joogtaan haatana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waana qaybtii labaad ee waraysigii abwaan xasan dhuxul laab saalax oo qaybtii koowaad aad toddobaadkii hore maqasheen xasan soo dhow baan ku leeyahay mar kale waan ku soo dhowahay c o e-da aadna waan niiga mahadcelinayaa ku bilowno hees ka mid a heesahaaga ee sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka soo baxay oo ka mid a heesihii ugu dambeeyey ee aad samaysay oo uu qaado fanaanka axmed aarshe waa heesta dhoof iyo jacayl dhofiyo jacaylkii lagu galay dhaqaalihii danta loogu dhunto oo adiga ay kala dhimay
heesta codkaasi siday ku timid xasanow horta saaray laxanka waxaa sameeyey maxamed siciid biishe codka waxaa heesta qaadaya fanaanka daadayarle axmed caarshe labadooda waan salaamayaa muusigana axmed ul ibraahim maxamuud baa tumay dhoof iyo jacayl heestaasi qisa ahaan way ka duwan tahay dad kala maqan waxay ka hadlaysaa nin odayo cabanayay ka hadlaysaa oo isagoo maxay ahaydey dalka jooga xiriir la sameeyey gabadh gayaankiisa ah balse waktigiiyo duruufuhu ay suuragal ka dhigi waayeen inay noloshooda anba qaadaan qoladii nin qurba joogaya qurbaha markaaba iska guursadaa sidaa caadada ah markaa ninkii cabanayo jacaylkii laftigiisa ka cabanayo iyadii la ka cabanayo odaygii ka cabanayo heestu ka hadlasaayo waxay leedahay dhoof iyo jacaylkii lagu galay dhaqaalee danta loogu dhuunto dee in jacaylkan baa dhoof iyo dhaqaaluun lagu galay sheegaysaa marka wiil iyo gabadh isjeclaayo muddo isku samrayay unbuu kasoo duldegay nin dhoof ka yimid oo odayay sidaan u fahmay aada iyo aad markaasuu inantii Markaasuu- guursaday markaasuu inantii guursaday ninkiibaa inantiiba deetana ka soo hadhoo guursaday.
calaacalaya ninkiibaa wuxuu leeyahay markaa dhoof iyo jacaylkii lagu galay dhaqaalee danta loogu dhuuntoow adigaa i kala dhimay iyadana duq dhali karaa uuridiisa uga dhigay markaas haddana wuxuu leeyahay naftataan u dhiibaay kol hadduu dhammaad yahay jacaylkii dhisnaan jiray adna ay dhabkaa tahay dhaxdintiisa waayeel kugu dhowrto weysada maxay dhaqasha kugu tari dhoofiyo jacaylkii lagu galay dhaqaali danta loogu dhunto oo adiga ay kala dhimay iyadana tuqdhali kara horidiisa uga dhigay dhoofiyo jacaylkii lagu galay dhaqaali danta loogu dhunto oo adiga ay kala dhimay iyadana tuqdhali kara horidiisa uga dhigay naftataanu dhibay naftaada hataanu dhibay kul hadduu dhammaad yahay jacaylkii dhisnaan jiray adna ii dhabka tahay dhaxlintiisa waayeel kugu dharto waysada maxay maxay maxay dhaqasho kugu tari dhaqasho kugu tari
waa tahay inta aynu heestaasi kaga nimaadno ka rog oo haddana saar baa la odhan jiray xasanow ee toddobaadkan iyo kii horeba ilaa hadda waxaynu maqlaynay heesahaagii ugu dambeeyey ee sanadkan soo baxay balaynu dhegaystayaasha xusuusino heesahaagii ugu horreeyey ee aad samaysay ma xasuusataa heestii kuugu horreysay garaanakii ugu horreeyen suugaanta sameeya waxay ahayd waktigii labadii kun iyo lixdii oo aan odhan karo waa waktigii aan fanka soo galay waktigaana waxaan ku noolaa dalka south africa iminka heestaasi waa hees kamid a heesaha caanka ah ee uu mursal qaado oo markaan hargeysa imiday aan u dhiiday laxankeedana uu leeyahay nin laydhaa cabdiqaadir silsilo wakti laydhaa waa taha wakti waxay ahayd heesihii aan ku sameeyey dalka south africa aan inta badan muddada badan hayay waa waa hees ka hadlaysa laba qof oo xidhiir ka dhexayn jiray oo xidhiirkii ka dhexeeyey uu xagaldaacay ama lumay ama meeshii ka baxay marka inkastoon wanaag iyo wehel kaa sugaayay inkastoon waktiga qaar kugu weehan jiray markaad wadajirkeeni yeeqirdaysaan wehey kaa calool go-ay waayihii iluri jiray haddii weyda kaa dhigay markuu wanaag ku ekaa wataad iga weecateen cashaqa warkiisa iyo werigiisa ilaa arag dhaaxaan warwaraya inkastoo wanaagiyo wixilkaa sugayo inkastoo waktiga qaar uu yeexan jiray markaad wada jirkeeni wiiqbayagardhaysaan wixii wixii ka calool go-ay markaad wada jirkeeni wiiqbayagardhaysaan wixii wixii ka calool go-ay waayihii luri jiray aad cidda kaa dhigin markuu wanaag kuweka watadiga weatee waayihii luri jiray hadduu idda kaa dhigin markuu wanaag kuweka watadiga weatee cashaqa warkiisiyo welidiisa ilaaraan dhaxan walwalaaye cashaqa warkiisiyo welidiisa ilaaraan dhaxan walwalaaye
waa tahay marka een heestaasi waxaad sheegtay inay tahay heestii kuugu horreysay labadii kun iyo lixdiina aada hal abuurtay ma qiso adiga kugu saabsan bay ahayd mise qiso qof kale een aada la wadaagaysay oo aada hogaamaysay bay ahayd waxay ahayd un waayaha noloshayda kullay tole kamay maqnayn marka mar haddiiba ay ahayd heestii kuugu horreysay kollay kulayl adiga ku taabtay unbaa heesta kaa keenay soo sidaa ma odhan karno aada iyo aad maxaa ku xigay waxaa ku xigay heeso kale oo aan inta badan aniga igu turjumayn oon gas ahaan ay khuseyin waa tahay waxaa ku xigtay hees kaloo isla marka luqaadada nafku jecel la yidhaha nafku jecel miyaa nacab loo noqdaa niyadiyo qalbiga naxwi laga gasaa nafku jecel miyaa miyaa nacab loo noqdaa niyadiya qalbiga naxli laga gashaa waan ku naawiyo kunaa naawiye ku naawiye ila nolol wadaag wadaag nafta igu labee
waa tahay marka labadii kun iyo saddexdii baan dalka laydhaa South Africa tegey ilaa labadii kun iyo sagaalkii baan maxaa yidhaha ku noolaa labadii kun iyo tobankiina Nairobi baan ku noolaa afkii ama dhammaadkii dambe labadii kun iyo tobankii baan waxaan imiday Hargeysa heesaha igu ugu badnaa Hargeysa markaan imiday Hargeysa waa halka fankaygu een, ka hana qaaday waad gartay bal hees kale waynu ku nasanna haddaad inoo soo qabato xasan mid ka mid a haddaan soo qabtay waxaan soo qaban lahaa een, cawaaladan een, heeso fara badan baan u dhiibay hees laydhaa dhaaxaan waxay ka hadlaysaa waxaa la arki jiray een, nairobi markaan joogay baan heestaa u dhiibay hees waxay ka hadlaysaa ninkii uu guursaday uu gabadhii la hadlayo uu leeyahay maxaa yeelay safkarashadayni nasiibkaa dhiyo ayaheenii gabay hayeeshee adduunyada urubiya dhib haystirin igu baad u tahay weli ayaankaagu kuma maqan qaybka aamin oo samir nasiibkaa ma iilane ana adiga kuma nicin waase amar ilaahay iskeenatiina waata een, heestaasi dabcan dareen bay huwan tahay sida erayadeeda aan ka dhadhamin karo waa een, wiil iyo gabadh isjeclaa oo heshiisku ahaa inay nolosha wadaagaan haddii ay u suurto gasho hase ahaatee ee calafkii wiilkii usoo baxay oo uu gabadh kala guursaday gabadhiina markaa uu dardaaran uga tegay ayuu leeyahay ee, nacaybigamay ahayn arrintan iyo dee qadar baa dhacay aadna maaragtay calafkaaga meel kale allaha kaaga Aad iyo aad.
soo maha ha ha ha waa Waa sidaan een, sare aan abuurnay hadduu iburay biqmayawmi calaf baa adeege adaan nuurkayga nicin utuniyo colaadiyo nafsigu ihaamay qaybka aamino nasiibkaama iilanin anna adiga kuma nicin wase amar ilaahay ka aynan isweynaa calaf baa adeege adaan murkayga nicin cawtuniyo colaadiyo nafsiigu ilhaamay qaybka aamino sabir nasiibkaama iilanin anna adiga kuma nicin wase amar ilaahay ka aynan isweynaa
heestaasi ayaanu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaanba barnaamijkeenii cawayska washington waa inooyo toddobaadka dambe inta ka horaysana sidaa iyo ammaano
shadeeni nasiibka ideeyo ayaheni ayaheni gabay aysabgaraashadeeni nasiibka ideeyo ayaheni ayaheni gabay ayeshe adduunyada urugiyo dhiba isbedin ugu baadu tahay weli ayaankaagu ku maqan qaybka aaminuusan nasiibkama iilani anna adiga kuma nicin wase amari heestaas waxay ugu dambeysay dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington oo ay soo diyaarisay zahra ciidlan